aad baan idin salaamayaa idaacadda banjir roobku waa roob maasha allah oo aada loogu diirsaday wuxuuna ka da-ay degmada caluleed tuulooyinkooda dhammaan markaan ku idhaahdo waa roob aada iyo aada ugu baahnaa oo ilaahay laga rajeynayay aad baana loogu diirsaday maasha allah waayahay meelaha uu ka da-ay haddii aad noo carababto
meelaha uu ka da-ay hadda anigu degmadii baan joogaa tuulooyinka ku xeeran sida booco iyo ceelquud kaware xaabo dhinaca xeebta ah xaabo iyo geesaley iyo murcayo dhammaan aada buu uga da-ayay waa roob caamiyan ah oo maasha allah ah ma garatay waayahay muddo intee ku siman uu da-ayay roobka
roobku wuxuuna bilaabay shalay warqadii adigu abaara saddex saac oo subaxnimo maalinimadii roob wuxuu ahaa googoosa laakiin intii xalay haddii cishe laga soo baxay intii ka dambeysay ilaa hadda aan kula hadlaayo wuu da-ayaa maasha allah waayahay xiriir ma la samaysay dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee deegaanadaasi ku sugnaa oo aad la socotidba in maalmihii u dambeeyey ama muddooyinkii u dambeeyey abaar ay ka jirtay maadaama raxmaddii eebe haatan ay timid oo dadkuna ay ku diirsadeen amay aad baan ula xiriiray waan la xiriiray antenada aada u shaqeynaysa hadda tulooyin badan baan la hadla tulooyinkaan kuusoo sheegay dhammaantood waan la wada hadalay dad badan oo odayaal oo waxgarad ah wax dhib ay haba yaraatee noo sheegeenna ma jirto roobkii waa roobkaa hadda bilowday oo shalay bilowday sidaan kuu sheegay wuxuu gadaal ka noqon doono ilahay baa ku caama laakiin had yar dabayl ma wato wax dhib ah oo isoo sheegeen oo khasaare ah haba yaraatee ma jirto laakiin wararka kollay dee dhib baan ka sugeynaa insha allah laakiin hadda waan saacadda aan kula hadlaayo weli wax dhib ah oo nasoo gaaray oo akhbaarteeda aan kuu sheegi karaa ma jirto waayahay marka maxaa is leedahay maadaama abaar xoogan ay jirtay maxaa isbedel ah dhanka xoolihii iyo baadiyihii iyo dadka xoolo dhaqatadaas leedahay wallahi waad dareemi kartaa deegaan ku daahay abaar badan oo muddo hadda dhowr sano ah xooluhu kolley waa wax loo baahan yahay oo ilahay xaggii laga sugayey laga rajeynayey laakiin xooluhu aad bay ukabardaran yihiin maadaama abaar ku daaheen kolley waxyeeladooda weli nama soo gaarin laakiin waxaan dareemi karaa maadaama dad soomaaliya xoolo dhaqato ay nahay in haddii abaarta lagu daaho oo xoolihii ay kabar dareeyaaniin kolley inuu dhib keensan doono way malaynaynaa laakiin waxaan ilahay ka rajeynaynaa inuu noqdo mid aada ugu diirsano insha allah khasaaraysuna uu yaraado haddii khasaara yimaado insha allah uu yaraado ilahay si ka rajeynayna waaya qorshaha mid ku jirta marka maadaama maamulkii degmada aad tihiin dadka xoolo dhaqatada sida hadda aa sheegaysid xooluhu ay tamar daran yihiin in bal laisku dayo in loo sameeyo xerooyin iyo meelaha xooluhu ay dugsi ka galaan oo roobabka iyo dhaxanta ay ka galaan si inta harta ee xoolaha dadka loo badbaadiyo
wallahi biroobka horta si kalisa buu iska ahaa inkastoo dadkeena deegaanku iska yihiin dad loo cararo iyo waxaweeye soomaalida iska nahay la dareemaayo laakiin kolley hadda waxaan kuu sheegi karo oo dhaqaaq aan sameynay ma jirto maadaama adi abaartu laiska malaynaya xilli abaareed oo barwaaqada iska rajeynaynay laakiin waxaan jecelnahay inaanu insha allah aan dardar gelino sidii aanu ogna uga heli lahayn waxqabadna aan ugu sameyn lahayn insha allah
waayahay hadda ay la hadlaysid waxaa ii sheegtay in roobka weli uu da-ayo bal ka waran socodka gaadiidka iyo dadka magaalada
gaadiidka magaalada waa caadi tuulooyinka hadda gaadiidku waa maadaama roobku roob yahay weli dhulkii aan aada diiqo u samaynin inta uu da-ayo laakiin beriiga su noqon doono ma garan karo laakiin socod qadar waa caadi magaalooyinka iyo xagga baadiyaha weli socodku waa caadi wey roobku saacadda aan kula hadlaayo nasaqartiisa maqlaysaan u malaynayaa wuu da-ayaa dadkuna iyagoo qoyaan bay magaalada dhex marayaan guryihii baa waxa weye biyaha la muusayaa waa roob maasha allah ah wax dabayl ah uu wataa ma jirto insha allah ilaahna ka rajeyn mayno inuu noo noqdo midaan ku diirsano dhibtiisuna yaraado bayn rajeynaynaa aad baa umahadsan tahay guddoomiye waa waktiga qaaliga oo kaaga mahad celinayna aad baa salaamaya dhamaan idaacadda